والصلاة في المرسل محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا albaabkii inoogu dambeeyey shalayto waxaan ku soo aragnay khaasatan xadiidka inoo yaalay ee jaabir ibnu cabdillaahi warinayay inuu yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu doonay inuu dadka u diiday inay la baxaan ama ay cid u bixiyaanba iyo cale iyo barake iyo naafic iyo yasaariyo aflax waa kolle waxaana nidhi xadiidku waa saxo jaabir ibnu cabdillaahi sidaasu ku wariyo oo waxaana inoogaba sugnaa inuu rasuulka ilaahay dee nahyiga ha doone laakiin uu ka aamuso ujeeddadu aanu dadkii kaba nahyin oon waxba odhan waa sida xadiidka inooguba yimi kolley sababta nahyigana waa ta aan soo sheegnay oo magacyadan dee sida kale daahirkoodu wax xun ma aha waa magacyo dee iyagu daahir ahaan isagaba fiican wixii loo diidayey waa wixii barro loo diiday oo kale ama uu rasuulku nahiyay magaca barro oo kale taas waa mid ama waxaa kaloo jirta iyadana iyagoo sidaan soo sheegnay khilmaantooda uga bixin jiray waxaa dhici karta tadayur iyo baasis inuu ka yimaado xadiidkan iyo xadiidka samuro waa sida kuba yimi oo kan waxaa inooguba sugnaa shaksiga waxaabuu odhanaya halkan baraka ma jooga dee haddii laba yidhaah ma ma joogta haddii la yidhaah meye ma joogto waxaa dhici karta halkaa tadayur iyo baasaysi ama sharaysi inuu ka yimaado oo si wax barakadiiba la anfiyey oo kaloo meesha laga saaray ay noqoto yasaar iyo falaaxiyana waa tii uu rasuulka ilaahay saasi ku celeeyey waxaana shalay soo sheegnay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee jaabir isagu yaanu kaba maqlinbe saxaabi kaleo isna ansaareed samuratu bnu jundub inuu wariyey rasuulka ilaahay inuu magacyada nahiyey walow dee nahyigaasi tansiihiyo wax alla wixii magacaa lagu magacaabay oo dhan aan u wada bedelin bal markaa waa nahiyey rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ciladuna waa ta aan shalayba sheegnay makana aan carabka yar mariyey haddaba magacyadaa nahyigu waxaa kuba yimi ka mid ah magaca rabaax oo la socotay markaa xadiidkaa samure iyo oo waa waxyaalihii rasuulka ilaahay yidhi yaan lala bixinba u nahiyey ciladuna waxaa dhici karta inay kaba timaadee tadayura haddaba in baltiba waxaa inooguba sugan axad muwaalidii rasuulka ilaahay kaba mid ahaa ama khadamadiisii oo rabax lagu magacaabayo dee kollay nahyigu inaanu tansiih un uu yahay taxriim ahayn iyada waxa weeye iyada markaas xadiidku inoo faa'iideyn doono marka wuxuu ihi musanifku baabu rabaaxin waa rabaax wixii ku yimi ama dee la bixitaankii rabax lala baxayay xadaثna mحamed bn الmثنى qala xadaثna cmar bn yunus bn الqasim qala xadaثna cikrimaة can simakin abi زumayri qala xadaثanii cabdالlahi bn cabasi cmar bn yunus bn الqasim waa nin hiqaa weeyaan oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba mid ah kutubta lixda ana ruwaadeeda kaba midoo reer yamaamo ah simagan isagu taabicigiina waa simak ibn اlwaliid taas kolley simak kale aynu soo marnayno kitaabka waa kuba sugnaaye kan waxa weya simak ibn اlwaliid oo isaguna waa nin ninkaa hore cumar ibn yunus ay isla belediyiin oo reer yamaamo ah oo a'imo kala duwani ay tawhiiqiyaan kolley kitaabkeennana waa kan ku sugan muslim iyo asxaabu sunan ilarbacna waxbay ka wariyaan waana taabici dhexe ninkaas abu zumayl ba isaga wuxuu yihi xaafnu xajar ise wuxuu ka cabiraa laysa bihi ba's xadaanii cabdullaahi bnu cabaasin baa ii waramo qaala wuxuu yihi cabdullaahi bnu cabaas xadaanii waxaa ii warramay cumaru bnu lkhadaabi radia allahu canhu oo saxaabi baa saxaabi kale kasii warinaya cabdullahi bnu cabaas xadiidka cumar bnu lkhadaab buu ka warinaya markaa qaala wuxuu yihi cumar lama ctazala markuu dheeraaday annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam nisaa-u haweenkiisii guryahoodiiba iskaga tegay oo ka wada fogaaday ayaa fa idaa ana waa dee markuu warkii maqlee uu yimina dadkina ay u qaateen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dumarkiisii inuu furay ay u qaateen cumar oo dee cawaalidii iyo meel durugsan joogayna saas warka uu kuba gaadhay dumarkaasna ay kaba mid tahay inantiisii xafsa ay kaba mid tahay ayuu yimid dee isagoo wardoonna ah bal xaalkiina ogaanaya warkana gurigiisii baa loogu sheegay marka wuxuu ihi faida ana waa markuu masjidkii soo gaadhay waaba anigoo birabaaxin rabaax ninkaa la yidhaaho la kulmaya arkayo ninkaasunbaaba igu soo baxay ghulaami rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay addoonkiisa ahaa fanaadaytu waan dhawaaqay oo waxaan u dhawaaqay yaa rabaaxu rabaaxow ista'din lii calaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam balse uu warkan ugaba hubsado dee dadka ay leeyihiin rasuulka ilaahay dumarkiisii uu furay xaggiisa ugaba hubsado inuu u galuu doonaya rasuulka ilaahay meel gaaroo ghurfo gaar ahayd oo ninkanna uu kadinkeeda fadhiyey kollay daraj yarna waa loogu fuulayay oo bal rasuulka ilaahay kuba sugnaayo bil inku dhowaanu dumarka u tegin guryahoodaba tegin kollay taasee uu halkaa ku jiray ayaa wuxuu idhi waxaan idhi rasuulka ilaahay ii weydii idan oo waxaad ii idan dalabtay calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam bacnaa si aan ugu soo galo xadiidku waa xadiid aada u dheer weeye kollay bukhaari iyo muslimna ay wada wariyeen muslimna kitaabu dalaaqiyo uu kuba soo arooriyo ou aad buu u dheeryahay dee waxyaalo badan baa kuba sugan maxalushaahidka uu sheekhu usoo qaatay waxa weeyaan waa rabaax magacogiisa waa magacan rasuulka ilaahay khilmaantiisii nin kaba mid ah ayaa rabaax la odhanayay magacyadii nahyigu ku yimina ka mid weeye yaanu jaabir dee xadiidkiisa aba ahta uu doonay uun kuwaasna tiradii xataa inoogu muujinay lakiin xadiidka samuraya waa kii kuba yimi waa kan rasuulka ilaahay muu bedelin salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddii la odhan lahaaba in qabla waxay ahayd qabla nahyina xataa bacda nahyi wax tabdiilo oo dee markaa uu bedelay laynooma soo naqline bal nahyigu waa litansiihi baan leenahay in xaggan tagyiirkan iyo bedelaadan waayo xadiid baa inoo dambeeya nin rasuulka ilaahay magacii ka bedelo iska diiday inuu magaciisa bedelo haddii markaa laazim iyo waajib ay tahay dee waaba saxaabiya kamuu yeeleen oo kamuu aqbaleen ee haddan waa daayo ninku magacii unbaa lagu magacaabayay hore ee rasuulka ilaahay doonayay inuu markaa uba diido bal nahyigu waa litansiih dee cilooyinkuna waa taan soo maray ama iyada waxyaalaha kale xadiidku uu kulansaday dee wax cibaara lagu soo talkhiisinaya maaha rasuulka ilaahayna arrinka dalaaq may ahayne ictizaalkaas bay ahayd mar dee waxyaalo uu kaba wada dheeraaday dumarkii kollay wax xaggooda ka yimi daraaddeed xadiidka bukhaari iyo muslim hadday wadaagsadeenna kolley muslim baa kitaabkiisa rabaax magacowgu uu kuba sugnaa ee bukhaari isada ghulaam unbaa kuba sugnaa inuu ha rasuulka ilaahay lahaa oo xagga tasmiyada aan kuba sugnayn ee muslim baa la dheeraa laftigan xaggan magacowga in rabaax la odhanayay bal markaa waa rabaax magaciisiiya wixii kuba sugnaa babu asmail ambiyaai ambiyada magacyadooda la bixi lala baxayay iyo inay dee waxa weeye mudan tahay oo dadka dee saadat annaas ba-a iyo qaadadoodiiyo kuwii uguba sharaf badanba magacoodoo la baxaana dee waaba waxa weeyaan wuxuu tilmaamayaaba dee waa ruuxu weliba hadduu dee taa u ihtimaamaya maxabadoodii iyo waxa weeyaan taas buu tilmaamayaaba bal waxa weeye magacyadii kolley waa baab in yar buu inoogu waxbaan arki doonaa haddii ala yidhaha dad rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dee magacyada qaarkood uba bixiyey waan arki doonaaye laakiin baab baa inoo horeeyey kolley casharkii kan ka horreeyey inooguma sugnaa waa baabkii in uu kuba yimi axab alasmaa ila allah baarkaa baabkaas waxaana xadiid aan kuba soo maray tasamaw biasmaa ilambiya lafdigaas imanka inooma soo socdo la baxa magacyada ambiyada amar baabay ahayd walow dee markaas xadiidku in kalena uu la socotay axab asmaa ilahi cabdillaahi cabdiraxmaan bal intaa halaba yidhaaho inta kale xadiidku shawaahid waa leeye ma laha intaasiye oo wax xogeynayaa ma jiraane laakiin dee waxaa inoogaba sugnaa amar laysba faray amarku maha wujuubiya taasuune magacyadooda in lalaba baxo bal haddaba taa imaka laakiin halkan umuuro lafdiga aan ahayn ayaa inooguba iman doona dee waxyaalaaan halkan inooguba imanayno halkaa lagaba qaadanayaana oo arrintan lagaba qaadanayaana way jirtaaba taasu marka baab xadaثna abu نucaymi qaala xadaثna daud بnu qaysi qaala xadaثnii muuse bnu yasaari qaala samictu aba hurayrata dadka waan horaan usoo mariyay ruwaadda muuse bnu yasaarna maan lowdna waan tasoo hayno moxamed ibnu isxaaq adeerkii weeye aynu aragna moxamed ibnu isxaaq can camihi muuse bnu yasaarta samictu aba hurayrata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaal tasamaw la baxa oo isku magacaaba bismi magacayga magacayga la baxa oo dee moxamed weeye magaciisa walaa takanaw ha isuu kunyoonina oo kunyo ahaan ha ula bixina bikunyatii kunyadaydi ah dee abulqaasim fa inii anugu ana anugu abulqaasimi abulqaasim baan ahay oo kunyadaydu taa weeye rasuulka ilaahayna salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu dhalo qaasim la yidhaaho ayuunbaa loogu kunyooday laakiin dee arrintiisu kunyo uun uu la baxay uunoo inan uu dhalay in la odhanayo abulqaasim sidaa loo yidhi in rasuulka ilaahay arrintiisu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh way kaba weyneyd waanay kaba duwanayd oo dee isagu waa qaasimka ilaah baa aka bixinaya wax bixiya isaguna wixii dee taas buu dadkii u qaybinaya hadday khanaa'im iyo fay iyo waxyaalahaa tahay isaga ah kii qaybinayay ee dee si ilaahay amray kuba qaybinayay waxyigii iyo dee isaga lasoo gaadhsiinayana waa kaa iyo umuurihii shareecada oo markaa macnahan qaasim ee rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh macno kunyo ka badan buu xambaarsan yahay kolley bal cilano ama arrinna way noo soo ay noo dambaysa haddii la yidhaaho ee in waxa weeyaan anigu kunyadayda hala bixina bal axaadiis baa taa insha allahu tacaala inooguba dambayn doonta baabaanay noo soo socdo baabu ismi nabiyi sala allahu calayh wasalam wa kunyatii kolley taas baana nahyigan rasuulka ilaahay nahiyey inuu kunyadiisa lala baxo maxaa xaaladiisu tahay ma nahyi caama mise waa nahyi khaasa ma waqti buu ku khaas ahaa mise waa guud ahaanba way noo iman doontaa haddii a la yidhaahdo oo baabbay nooguba iman doontaa maxalushaahidku halkan waa maxay tasamaw aniga kolley lafdigan soo noqnoqday labada lafdiba dee midna tasamuw baa ii qoran midna takanu kolleyna maaha dee waxay luqadu saacidayso tasamaw la baxo bismi waa intan maxalushaahidku rasuulka ilaahi maxamed weeye waa magaca magacyadii ambiyada kaba mid ah waa ambiyada kii uguba sharaf badnaa waa kan le rasuulka ilaahay magacayga la baxa oo dee inay waxa weeyaanuun marka halkan dee rasuulka ilaahayna ambiyadiibu kaga mid yahiin magacyadooda lala baxo wax ba'si oo ku sugani ma jirto bal dee imaka amarkan iyo inaan wujuub odhaninbe waa mudan tahay weeye in lala baxaa way mudan tahay cumar ibn khadaab baa radia allahu canhu laga soo naqliyey inuu diidi jiray tan in magacyada ambiyada lala baxo inuu diidi jiray kolley wuxuu uu kuba diidi jiray nooxaba dee barhkoodna waa kaba bedelay in uu adeer u ahaa walaalkii dhalay zayd ibnulkhadaab oo maxamed la odhanayay maalin buu maqlay iyadoo nin isaga la hadlayo malaa dee habaaraya ama uu caayaba u leeya maxamed facala allahu bika oo bika dee waxaa ilaahay kugu sameeyo waxyaaluu lahaa markaasuu hi waxaan arkaaba rasuulka ilaahay dee adiga in sababtaa laguba caayo magaciisii deetan arrinkan waa ruuxaas dee magacaa leh in la lacnado ama la caayo kale buu isleeyahay dee magacan muu mudnayn oo kal hadduu magacii rasuulka ilaahay yahay in waxyaalahaas oo kale loo bandhigo markaasuu diiday oo yihi anigoo jooga laguma odhanayo cabdiraxmaan buuba bixiyey u bedelay isaga waxaana la yidhaha cabdalxat ibnu cubaydillaahi awlaaddiisuu doonay inuu ka bedelay laakiin kii ugu weynaa markuu doono maxamed la odhanayay inuu bedelo yihi rasuulka ilaahay baaba ii bixiyo markiibuu kaba joogsaday oo isagu bal deetu u diidi jira waxay dalxa awlaaddiisu magacyada ambiyadu ku wada magacaabay magacyo ambiyay wada lahaayeen zubayrna halkay magacii shuhada ay ka wada lahaayeen oo nugtay soo naqliyaan inuu ku yidhi dalxa zubayr ibnu cawaam radia allahu canhumaa aniga awlaaddaydu magacyadii ambiyaday leeyihiin aduguna awlaadaadu magacyadii shuhadaday leeyihinoo markaa zubayr uu yidhi ugu jawaabay anigu dee waxaan rajaynayaa ana arju an yakunu shuhadaa wa anta laa tarju an yakunu ambiyaa anigu waan rajaynaya dee magacyo shuhada haddaan ku magacaabay in ilaah iyagaba shuhado kaba dhigo shuhado noqdaan laakiin adigu ma rajaynaysa inay nebiye noqdaan oo magaca nebiyaad u dhaxaysay nebi kuma noqonaya adoodu kaanuu dee si wuxuu fadilayo kuwanuu isaguba bixiye kaba fadilayo dee anigu waan rajaynayaaba shuhada inay noqdaan laakiin adigu dee inankaagu magacan aad u bixisay nebi kuma noqon karo mana noqon karo nebi oo ma rajaynaysa inay ambiye noqdaan oo kale bal markaa cumar baa ahaa taas kalley arrintiisuna waxayd jaanibkaas weeye isagoo diidana ruux magacan leh khaasatan magacii rasuulka ilaahay leh salawaat ullaahi wasalaamu caleyh in la caayo iyadoo la leeyahy ya moxamed facala allahu bika kada wakada iyo waxyaalo tii buu diidayayo wuxuu leeyahy side wax aydan dee rasuulka ilaahay magaciisii hadday tahay waa magacii oo lacaayo kale inuu kaba dhigay oo taasi u doodi jire laakiin waxaan leenahay rasuulka ilaahay dadna waa ku magacaabay waana kan tan amray oo ba'si kuma sugna xadaثna adamu qaal xadaثna shucbaة can xumaydi الطawiili can anas bni maliki qaala anahu qaal kaana الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama fi suuqi rasuulka ilaahay suuquu joogay waa suuqa faqaala rajulu waa madiina nin baa yidhi yaa abalqaasimi abalqaasim oo nin kaleanu u jeeday failtafata waxa dayay ilayhi xaggiisa annabiyu nebigii salى اllahu عalayhi wasalam faqaala wuxu uhi yaa rasuula اllahi inamaa dacawtu hada adiga kuumaan yeedhayne kan baan u yeedhaya oo waxaan u yeedhayay ninkan ayaan u yeedhayay laftiga saxiixaa lama cinka adiga kuumaan jeedin weeyaan oo adiga kulamaan qastahayn ya abalqaasim faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu ihi samuu magacaaba bismi oo dee magacayga la baxo ku magacaaba oo dee cid uba bixiya walaa takanaw ha kunyoonina oo bikunyatii kunyadayda aniga kunyadan aan leeyahay abulqaasim dee arrintan baba ah eeg waa cilo rasuulka ilaahi waa kan oo waxaa keenaysa dee irtibaaskan iyo ishtibaahn inuu yimaado in rasuulka ilaahay moodaba isaga in loo yeedhiyo xaggiisii dayo taas baaba imanaysa lagu idhaa haddana adiga mee kuumaan jeedin oo kale bal hadhow markaa munaafiqiintii baabay arrintoodu soo geli kartaa dee waxa weeyaan inay hadalka yidhaahaan iyagoo hadda dee istisaa ugaba jeedo marka dambena ay yidhahaan mee kuumaan jeedin ruux kalean u jeeday markaa tan baa rasuulka ilaahay waa diiday in magac kunyadiisa lala baxo laakiin waxaan leenahay baabkeeda inoo dambeeyo bal nahyigani xadduu gaadhsiisan yahay iyo waxa kuba tacalluqsan kalaamkeedu waa inoo dambeeya marka magacayga dee wax ku magacaaba oo la bax sida lafdiga horeba tasamo laakiin kunyadayda hala bixina walaa takano bikunyati xadaثna abu nucaymi qaala xadaثna yaxya bn abi lhaythami اlqadaanu wasay i taala qala xadaثanii yuسuf bn cabdالlahi bn salaami qaala samaani الnabiyu salى اllahu عalayh wasalama yusufa bal xagga sanadka abu nucaym de waa sheekha inaguba badan sheekhyadii waaweynaa ee bukhaari kaba mid ah yaxya ibn abi lhaytham kale waa nin hiqa ah oo taabiciya weeye taabiciintii yaryarayd kaba mid ah oo sheekha bukhaari waaba taabici buu wax ka warinaya waayo isaga atbaacu taabiciinta raggii ugu dambeeyey ah bal sanadka markaan eegno abu nucaym yaxya ibn اlhaytham yuusuf ibn cabdillaahi isagaan imika xadiidku musnadkiisii noqdo uu leeyahay rasuulka ilaahay baa imagu magacaabay taase saddex keliyaba weeye bal markaa taas intaa sanadkan rijaashiisu waana kolley meelo horena waan soo aragnay oo sanada thulaathiya oo ninka atbaacu taabiciinta oo taabici ka warinaya taabiciguna oo saxaabi ka warinayo macnaa laba taabici oo israacaya laba atbaacu taabiciin oo ama nin atbaacu taabiciinta dadkii la kulmoo soo gelay ma jirta waxyaalaha dee tirada badiya sanadke waa sanadadii kitaabkana ugu gaabnaa kolley laba meelood ama saddex meelood oo horena waan soo aragnay taas yaxya bn abi lhaytham bal waxaan leenahay kolley xaafid bn xajar taqriibkiisa iyo tahdiibu tahdiibkiisa iyo waxaa ku sugnaa alcadaar alqadaan kumay sugnayn nusqooyinka farta ay barhkood alqadaan dhacday de kuwo kalena may dhicin oo magaca maan eeginin waxa weeyaan taadiibulkamaal maan eegin bal in wax kalena labada nisbo wada yeelan karo ee waxaan leenahay nisbadan dee kutubtii taraajimta khaasatan labadaa kitaabeen magacaabay kuba sugan kitaabkana nusakdiisii fartahayd intoodii badnayd kuba sugnayd waa alcadaar in laba yidhaaho cadaar waa kii cadarkiiyo waxyaalaha caynkaasa iibinayey waana nin hiqaan leenahay qadaarna waa tan nisqooyinka qaar makhduudaadka ah way dhacday barhkood bay dhacday alqadaan kolley nisbadanna waa kan yaxya alqadaan imaamkaasi inagu badan yahay dad kaleo qadaan la yidhaahna waa jirtaa cimraan alqadaanna malaa shalay waaban soo haynay oo qadaan waxa ay tahay cadaar haddaan leenahay waa nisba labadooduba waa nisbo shaqo iyo xirfo iyo waxlaadee taas cadaar hadday waa cadarki iyo kii ama samaynaya ama iibinaya buu noqon qadaanna waa qudniga waa cutubka iyo ama cudbida iyo waxyaalahaas dee waxaa iyo duntiya lagaba sameeyo kan ama dee xirfadiisa iyo shaqadiisu ay tahay kaas baa alqadaan u noqonaya qadaan oo dee markaa waa baayic lqudni ama ataajir fi lqudni buu noqon lafdigan qadaan oo dee soo noqnoqdo kolkol in macno kale sitana waaba dhacda haddaba yaxya ibna haytham bal waxaan leeyahay alcadaar baan horreysiinaynaa kolley saaxibu tahdiib ilkamala in wax soo kordhiyo insha allahu tacaala waan hubsan doonaa laakiin nusqooyinka qaar bay dhacdanka ama yuusuf ibn cabdillahi ibnu salaam dee waaba kan saxaabigii jaliilka cabdullahi ibnu salaam ee reer bani israa'iil ayaa dhalay waana inankiisii waana kan nagaba warramayo oo saxaabi yar weeye barhkood baa isagoon riwaayo dee rasuulkii ilaahay yaridaas mooye uu isaga toos uga wariyey lahayn oo kalena ayuu istiqaadka taabicin uguba soo daraanin waa adigu dadka rasuulka ilaahay xayaatadiisii dhashay marka wuxuu uhi qaala samani uu i magacaabay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam yuusufa yuusuf buu igu magacaabay yuusufna waa dee ambiyadii ayuu kaba mid yeeyey rusushii isagaa magacan yuusuf ii bixiyey waa asmaulambiya iyo tasmiya magacaasoo kale lala baxo waaqacadani waa i fadhiisiiyey calaa xijrihi dee markii loo geeyey weeye labtiisa ayuu igu fadhiisiiyey wamasaxa waanu gacanta mariyuu masaxay calaa ra'si madaxaygana gacantiisuu sidaa u mariyey isagoo dee litabriiki wa ducaaba bal taas maxal shaahidku waa maxay waa yuusuf inuu rasuulka ilaahay u bixiyey marka waxa kale ah oo ku sugan dee cumarna waa ta aan sheegnay arrintiisa radia allahu canhu eh tasmi ama magacowga laba baxo bal dee waa mashruuciyadeed way nooguba sugantay iyo istexbaabkeedba magacyada ambiyada labaxa lala baxayo xadaثna abulwaliidi qaala xadaثna shucbaة can sulaymaana wamansuri wafulani samicuu salima bna abiljacdi can jaabir bni cabdillahi bal dad cusubi sanadkay nooguma sugnee sulaymankuna waa acmash sulaymaan ibnu mehraan weeye mansuurna waa ina muctamir fulaankan halkan inooguma suganna dee xadiidka bukhaari waa wariyo saxiixiisuu kuba wariyey ee wuxuu kuba wariyey waxa ay tahay halkaa waxaa saxiixa kuba sugnaa qataada oo markaa shucba wuxuu ka wada warinayaa sulaymaan alacmash iyo mansuur ibnu lmuctamir iyo qataado bnu dicaama intoodubana waxay xadiidka ka maqleen salim ibna abiljacdi waaye oo dee raggana bal matalan mansuurna haddii laba yidhaaho isagana aragti iyo inu cahdi dee rag waa soo gaadhay saxaabe halkaa aragti loo tusugo dee waxay noqonayaan saddexdooduba saddex taabici haba sinaadeen salimna waa taabiciyo kaba weynuun waxay maqleen samicuu salima bna abiljacdi can jaabir bni cabdillaahi qaala annahu qaal ulida waxaa loo dhalay oo u dhashay lirajuli nin mina anaga naga mid ah min alansaari mina dibatan ah ansaara gulaamun inan baa u dhashay anaga naga mid aha wa araada wuxuu doonay an yusamiyahu inuu ku magacaabo muxamadan muxamed uu u bixiyo de waaba magacii rasuulki ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayhi carab waqtiyadii hore may aqoon magacanoo lamay bixi jirine laakiin waqtiyadaa bicsadu ay dhowaatay ayay dad kala duwan iyadoo la maqlay nebi moxamed la yidhaha inuu waqtigiisu dhow yahay dee roobaantii axbaartii iyo laga maqlay bal taas oo kale ayay dadka qaarkood magacyadaas ay la baxbixeen ay awlaad ay dhaleen uba bixbixiyeen oo haddaba inuu moxamed u bixiyo ayuu doonay waana intii rasuulka ilaahay soo hijrooday waa madiina qaala shucbatu wuxuu yihi fii xadiidi mansuuri ina alansaariya qaala ansaarigii baa yidhi xamaltuhu calaa cunuqii markaasaan inankii dee ansaar baa ku diiday markaasaan luquntayda iyo degtaydaan kusoo qaaday oo waa ilmihii u dhashay faataytu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam wa fii xadiidi sulaymaana xadiidka sulaymaanna wuxuu ku yihi shucba ulida lahu gulaamun faaraaduu faaraad an faaraada an yusamiyahu muxamadan wuxuu doonay markaas macnu waa maxay shucba saddex sheekh buu ka wada warinayaa halkan labaa inoogu wada magacaaban sulaymaan iyo mansuur iskhilaafkuu sheegayaa riwaayadooda shucba uu ka wariyey oo markay shucba xadiidka mansuur noqoto lafdigu wuxuu ahaa jaabir ibnu cabdillaahi isagoo hadda xadiidka kii warinayay ah inuu ansaarigii si wuxuu jaabir ansaarigii ka taxamulay wayuu kaba warinayo ansaarigiibaa hadlaya oo yidhi xamaltuhu calaa cunuqi luquntaydaan iyo degtaydaan soo saaray ilmihii yaraa waa rasuulkii oo isagoo ula soo socdo fa ataytu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam ama iyada waxa weeye lafdiga in markay noqoto sulaymaan waa lafdigii acmash iyada ma ahayn musnadkii ansaariga iyo ansaarigoo hadalkiisu kumuu sugnayne jaabirun baa hadalka wada watay oo nin dee ansaara ayaa wulida lahu ghulaamun fa araaduu ma fa araada idinta alla mise fa araaduu ya fa araaduu bal kolley xadiidku saxiixana waa ku sugan yahay isagoo arrintani ay sanba tahay labada riwaayaba uu soo noqday daahirkuna waxa weeyaan ninkii maaha fa araaduu an yusamiyahu ansaar baa waxay dooneen inay magacaabaan muxamedan ee imaka kolley daahirku ninkaa doonay inuu muxamed u bixiyo meeshana ansaar baa diidanayd oo iyagoo rasuulka ilaahay magaciisii dee dhowraya ayay tan kuba diideen oo ay dooneen inaanu u bixin bal insha allahu tacaala lafdiga waxaan u laabi doonaa bukhaari insha allah waayo xadiidku sidan oo kale walow qataado inuu halkaa fulaan beddelkeeda magacaabay waa labadan riwaaye iskhilaafka meesha jira iyaba waa ku sugan yahay bal muslim waa la wadaagsaday qaala markaa wuxuu yidhi waanu inoo soo noqon doonaayo kolley waxbaa inoo soo noqon doona markan aan gaadhno baabka dambe ama baabkaas kale aan gaadhno ama inoo soo socda way soo yar noqon doona markaasaa wuxuu yihi bal waxay doonay ninkii inuu maxamed la baxo iyagina way u diideen qaala markaa wuxuu yihi rasuulka ilaahay markuu u yimi eeu arrintan dee inkaarkan iyo diidmadan iyo karaahadan ka timi ansaar iyo dadkii isaga ku dhadhowaa taas baa ku xambaartay rasuulka ilaahay inuu u yimaado isagoo arrintan weydiinaya una bandhigaya markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh tasamaw waxaad la baxdaan bismi aniga magacayga walaa takanaw hala bixina bikunyatii kunyadayda hala bixina asmaaulambiyana halkan tasamaw maxalushaahidkubuu u noqonaya wuxuu xadiidka usoo qaatay inay kunyada nahyigeedii weli imaynaan iyo baabkeedii muu inoo soo dhigan aniga laakiin kunyadayda hala bixina taas weyn kolley ficilkana ama deentana way soo noqnoqotee laba in kolley wejba way kuba dabdiyeeno iyadoo in ficilku hulaati yahay kana yakni ama yaknu kolley halkana markay amarka tay isma bedelayaan in kana yakni iyo yaknu waayo ficilkan wuxuu ka mid yahay afcaal waxoogaaya oo afcaasha naaqaska ah luqada carabeed ee akhirkiisu wowna noqdo ya-na noqdo macnaa labadaba laamtiisu wowna way noqotaa ya-na way noqoto oo marka kana yaknu iyo kana yakni marka kanaytu marka iyo kanawtu taas baaba waxa weeyaan laba yidhaah waana afcaal aada u badan bo de waxaan leeyahay badan markaan leeyahay de kol haddii ilaa boqol wax ku dhow la helayo luqadii carbeed ah taas xataa imaamkan ibnu malik baa nadmiyey afcaashaas oo qasiido ama manduumo waxoogaayo toddobaataneeyo bayd gaadhaysa ayuu ku nadmiyey afcaasha caynkaasa bal ficilkanna waa tu ku bilaababa waxa weeyaan qul ina sabta oo markaas wakanawtu axmeda kunyata wakanaytuhu oo qul ina sabta cazawtuhu wacazaytuhu wakanawtu axmeda kunyatan wakanaytuhu oo kanawtu iyo kanaytu marka waxaan leeyahay unuga jeedaa haddii ay ficilku hulaatigii yahay waayo weji ay ku dabdiyeen waye walaa taknuu baa la odhan taknuu nuuntana waa la damin kaafkuna uu reebanaanaya wax shad oo soo gelayaana ma jirto walaa taknuu hala bixina bikunyatii kunyadayda laakiin maxaa ah oo jira dee kol haddii nuuntu ay shadantao kaafkuna fadxisan yahay waa tafacalo baabkeed tafacala takana markaa taasna waxay keenaysaa dee takana hadduu imika maadigiba saas ahaayo ay ugu dambeeyey ficilku aliftaasi ay ugu dambeysay markay noqoto imika amarkii iyo deetan mudaaricii iyo nuuntu way fadxisnaanaysaa aniga damaana ii taalo takanu baa ii taale walaa takanaw ayay noqon takanow takanu ma noqonayso walaa takanow bikunyati kunyadayda hala bixinoo markay tafacale baabkee noqoto waayo hadday kanna ay tahay oy rubaaci tahay markaa ta'daa la damin lahaayo oo dee kaafkana kasraa soo geli lahayd oo waxyaalo kalea isbedel kalea iman lahay walaa takanow bikunyati maxaa rasuulka ilah yidhi fa inii anigu inamaa juciltu qaasiman oo maaha macno ayaa kunyadiisana xambaarsan tahay qaasimnimadu maaha sida dad kale ruux kale wuxuu la baxoa ilmo uu dhalo qaasim la yidhaha abulqaasim in la yidhaha ama isagoon dhaliba abulqaasim dee way inoo dambaysaa ruuxaan carruurba lahaynoo kunyo loo bixiye markaas in laba yidhaaho abulqaasim laakiin tiisu ma aha un waladkiisanba e waa macno ilaahay dee iyo wuxuu isagu kuba sifaysnaayo oo uu lahaa ayaa jirtay oo kunyadana ay cibaaro kaba tahay tilmaamayso waxaa aniga laygaba dhigay qaasiman mid wax qaybiyo aqsimu baynakum dee waa waxyaalihii kale ama maal la qaybinayo shareecada dariiqeed lagu qaybinayo ama waxyigan iyo cilmiga iyo waxa uu qaybinayo taasuu igaba dhigay oo de markaa macnahaasaa jiro aanay dadkii la wadaagsanayn dee cillada kalena way jirtaay oo ah ishtibaah inuu kaba imanayo iyadoo majliskii rasuulka ilaahay la joogo ama meeluu ka dhoweeyo abalqaasim haddii la idhaa xaggii soo dayo haddana la yidhaha kumamaanaan jeedin waa de nooc yar baa kuba sugan dee ishtibahaas iyo nooc yar dhib baaba meeshaa kaba imanaysa marka taas buu u diiday fa inii inamaa jaciltu qaasiman aqsimu baynakum waqaala xusaynun xuseyn halkan inooguma sugnayna laakiin waa dadkii saalim kaba wariye saxiixay kuba sugan tahay riwaayaadkiisa waayo xadiidka intuu ku sheego dee meelo hore oo bal maalan halkan fard lkhumus ama qaybinta khumuska iyo waxyaalaha bukhaari kuba soo arooriyo kitaabka taas ayuu haddana kitaabuladabna kuba soo celiyaa oo xuseyna riwaayo waa ku leeyaha xadiidka isagoo saalim kaba warinayo raggan laba siman xuseyn isagu wuxuu yihi markaa riwaayadiisan aan halkana de sanadkeedii inoogu xidhiidhsanayn bucitu waa lay diray fainamaa bucitu qaasiman mid wax qaybinayo xaalan ahay oo aqsimu baynakum dhexdiina aan dii qaybinayo balin xadiidka kolley riwaaya inoo dambaysaan leenahay meeshana waxaa kuba sugnay oo riwaayadan aan hayno moxamed inuu doonay inuu u bixiyo kolleyna ansaar baa xaggooda diidma ay kaba timi saasuu rasuulka ilaahay uulaba yimi rasuulka ilaahayna magaciisa in lala baxo uu fasaxay ee laakiin wuxuu diiday kunyadiisa xadiidkan laakiin ruwaadiisan khaasatan dariiqan oo kale iyo duruqdan laguba wariyey malaa dariiqa ina munkadir iskhilaaf ma jire waxaa kuba sugnayd oo iyadna saxiixa kuba sugan ikhtilaaf xagga riwaayadda oo waxaan uu u bixiyey ilmihiisa ama inankiisa ama magacan u bixiyey qaasim buu ahaa ama kaasuu doonay markaasay yidhaaheen ansaari annagu rasuulka ilaahay kunyadiisiina kol haddii inankani u dhashay malaa dee inaanu cid uga horreysina aanay jirin waa suurtagal dee waana suurtagal ruuxu maaha shardi un ilmahaisa ugu weyn in loogu kunyoode mid ka yar baaba dee kunyadiisu ay noqon kartaa san arki doona abu muusa alashcari be in bal maalan kunyadiisii ay yidhaaheen meeshii kol haddii dee qaasim inankaagii ku dha ku magacowday abulqaasim baad noqonaysaa waa kunyadii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka anaga kuguma yeedhayno rasuulka ilaahay kunyadiisa taas bay kuda diideen markaasuu rasuulka ilahi u yimi bal taasna waa kitaabkeenna ama bukhaari oo kale xadiid almuslimna waxyaale waa la wadaagsaday iskhilaaf xagga ruwaadda dhacday ma moxamed buu doonayay inuu ku magacaabo oo loo diiday ansaari ay ku diiday mise qaasim buu doonaya labadaba riwaayadda way kuba yimaadeen waxaanay dee kolley xaafid ibnu xajar iyo aimadaasi raajix yeelaan magacan uu islahaa u bixi ansaarna ay kuba diiday waa inuu alqaasim ahaa oo waa lafdiga ah qaasim kolley waxna waa inoo dambeeyaan kaas bay ahayd waayo ruwaadda qaarkoodna iskhilaaftooda ma jirin tanna adigu ballame waxa weeyaan dee cilladan imakaa rasuulka ilaahay kunyada dadka uba diidayna way jirtay waxa ay tahay oy raajix yeelaan inaanu moxamed doonayn inuu u bixiye inuu doonayey alqaasim inuu u bixiyo dee hadhowna kunyadiisaa noqon lahayd abulqaasim waana tan nahyigu kuba yimi ishtibahaas iyo umuurahaasna uu kaba iman lahaayo bal waxaan leenahay xadiidka iskhilaafkaasaa jira waxaana ay raajixso xaafida horta oo kale iyo ay raajix yeelaan in magac waxaan uu la baxayey ama uu u bixinayay ilmihiisa inuu ahaa alqaasim inuu ahaa xadaثna mحamed بن الcalاء qaala mحamed بن الcalاء kolley waa nin aynu marar kala duwan soo marnay laakiin de wuxuu aada mashhuur ugu siiya kunyadiisa abu qurayb waana raggan kutubtan lixdaa aimadan leh sagaal sheekh ay ku kulmaan oy sagaalkaba wax iyagu la wada kulmeen oo u wada sheekhiyaa dhexdoodaba ayuu kaba mid yahay abu qurayb qaala wuxuu yihi markaa maxamed ibn اlcalى xadaثana abu usamata can burayd bn cabdالlahi bn abi burdata can abi burdata can abi musa qaala anahu qaal burayd bn cabdillahi bn abi burda awowgii buu ka warinayaa awowgiina aabihii abu muusa abu burda waa in abi muuse qaala wuxuu ihi abu muusa welida lii waxaa ii dhashay khulaaman inan baa ii dhashay faataytu bihi nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan u keenay markii uu dhashayba fasamaahu wuxuu ku u bixiyey waa magacadii abi ibraahima rasuulka ilahi ibraahim buu bixiyey inankiisana ibraahim buu u bixiyey isagoo yidhiba magacii aabbahay baan ku magacaabay ibra nebi ibraahim fasamaahu ibraahima ibraahim buu ku magacaabay faxanakahu waxaanu taxniikiyey oo dhan xaragiisa ugu dhejiyey dee isagoo aada ugu jilciyey bitamratin xaba timiruu calaaliyo calaaliyo dee biyo kala noqoto halkaas u yarmariyay si rasuulka ilaahay cadhuuftiisii oo xalooshiisa gelaya waxa ugu horeeya ay u noqdaanba wadacaa lahu waanu u duceeyey bilbarakati barako ayuu ugu duceeyey barako ugu duceeyey wadafacahu ilaya waanu markii uu saa sameeyey dib iigu soo celiyay eegna hadda markii uu dhashayba magacii waa u bixiyey taa hore waa ti aan soo yar sheegno dee maalinta toddobaadna waa lala sugayaa khaasatan ninkii caqiiqa doonaya oo kale in kakal dee in marka ugu horreeya laga bixiyana iyadna waa tan rasuulka ilaahay ay kaba sugnaatay ama inankiisi ha noqoto ama dad kale uba bixiyeybe oo kani ka mid yahay wa kaana akbara waladi abu muusa abi muusa awlaadiisa ka ugu weynna uu ahaa ibraahimkani haddana eeg abu ibraahim lama odhan waa halkan sheegaye oo kunyadiisu waa abu muusa inamadiisiina ama awlaadiisiina kanaa ugu weynaa oo laguma kunyoono dee markaa waxaa daahira intaanu caruurba yeelan inuu kunyadan sii lahaa abu muusa intaanu caruurba yeelan wuu jiraa ilmo inanu dhalo muuse la yidhaaho oo laakiin waqtigaa dabadeed dhashay waa jiraa oo dhici karta rasuulka ilaahay dabadii buu dhashay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waayo haweeneeda dhashay waa ina fadl ibnu cabaas weeye fadl ibnu cabaas oo rasuulka ilahay adeerkii ah gabadh uu dhalay baa u dhashay marka waqti dambe weeyaan oo rasuulka ilaahay muddo kaba dambeysay dee fadli xataa waqtigii rasuulka ilaahay xaas ma lahayn be saan filayno bal markaasin walow akbar awlaad cabaas ahaa waa taas oo kale oo muuse kaa la odhanayay iyadaana dhashay ee kani waa kanoo kii ugu weynaa marka ama dee waxaan leenahayba takniyadiisaaba horeysay oo dee takniya liman lam yuulad lahuna waaba baabuu inoogu iyo tarjamu inooguba keeni doonaa biidn illahi tacaala ee awlaaddii abi muuse maxalu shaahidku waa maxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ibraahim inuu kuba magacaabay taas oo kale dee ruuxaan weli awlaad lahaydna haddaan idhaahno kunyadiisani way horreyso markaas kunyo uu lahaa abu muuse uu lahaa de cabdillahi bnu qaysna dee in arrinkaa baabka dambe inooguba iman doonana waa inooguba sugnaanayaan baabu xasmin magaca xasmi baabkiisii weeye iyo bedelitaankiisi waxay kuba tacalluqsanaa xasmina asalka hore alxasm waa meesha dirida adaga dhulka ka mida taas dee didda sahli weeye meesha jilicsan ee carreedeeda jilicsantay cagsigeed weeye ama didkeed waa meesha dirida ah taas baa xasmi lagu magacaabaa de iyaguna waa taan soo sheegno magacyo sidaas oo kalea ayuunbay ku wada magacaab isu magacaabi jireen khaasatan waa taa nidhi kilmaantood iyo addoomahooda rabaax iyo yasaar iyo yaclo iyo barake iyo laakiin iyaga kuwoodu dee waa xasni iyo xarbi iyo muro iyo shihaab iyo bal waxyaalahaasi jamre iyo taas oo kale magacyada yar shiddadu kuba sugan tahay ayay kuba magacaabayeen haddaba bal magaca xasm ayuu wixii kuba yimi baabkiisiiyaan xadaثana عaliy qaala xadaثana cabdالرaزاq عalي وعalي بن madini qaala wuxuu hi akhbarana macmar can الزhriy can سacيid bn الmuصayb can abihi can jadihi anahu atى الnabiya slى الlahu عalيh waslm saciid ibn musayib waa dee min sayid الtaabiciin ba cilmi iyo markay taa noqoto waana kibaaru fuqahaaء اmadina ama sabca dee waaba iyo ciddii uguba mudnayd waxaana jirta aniga kollay kitaabka wuu igu soo celceliyey idinkana waxaa laga yaaba barhkood inaanu xarakadaba lahaynba laakiin de aqrintii baa loo baahan yahaye aniga musayab baa ii qoran musayab musayab musayab baa intaba intuu soo celceliyo o dhan ii qoran waa xaraka qalam xarakada qalamkuna kollay lama ictimaadsado waa alxaraka ama adabd bilqalam waxay ka cabiraan tan xara qalinka lagu xarakeeyey dabdigaa ka cabiraan adabdi bilqalam haddii la leeyay dee bilfatxi iyo bilkasri iyo bidami lmuhmala iyo taasoo kalena waatay kaba cabiraan adabd bilxuruufba waayo waa aamin baa lagaba yahay oo iyadu intaa dee taxriifkii iyo waxyaalahaasi inuu galo ama wax dhibyaraan iyo dee si qalada u dhacay inuu meesha yimaado cibaaraadka kaa kale waa lagaba aamin yahay oo waatan baan ahayn wax la ictimaadsado laakiin waxaan leeyahay bal dee waa yar daabid aan idiin sheegayeen magacan almusayab way la bixi jireen carab kollay lafdiguu kaba soo jeedaa iminka saa'ibadii wata qur-aanka inoogaba sugan xayawaankooday dhaqanayeen ka mida geeloodiiba kaba mida oy faraa ka qaadayeen ee sanamadooda usii daynayeen markay adigu dee ama ruuxoo safar kaba yimiyo baqanayay oo islahaa balaa inaad badbaadiyeen kala warmayso haddii uu dee nabadgelyo uu kuba yimaado hashaasiiba daynayay oon daaqna laga celinayn darna laga celinayn cidi ku intifaacin waa saaba maa jacala lahu min baxiiratin walaa saayibataa ilaahay dhao de waa kufrigoodii kol kol hadduu uu ku nadriyo haddii ilaahay ruuxa iga xanuunsanayo ii shaafiyo waa sii daynayo bal matalan saa'ibataasay ahayde imankaa waa halkaasay isla maado yihiin almusayab waa ismi mafcuulo waa kii saa'ibo lagaba dhigay waa wixiise dee saa'ibo lagaba dhigay haddii almusayib la yidhaahna waa kii isagu waxaan sameeyey oo ismigii faacil markaa magacyada carbeed ee kutubta kuba yimaadee san ah in magacan markan ka soo reebno saciid aabihii iyada ismi mafcuulun weeye wax kale lama aqriyo almusayabun buu noqdaa macnaa ma jirto almusayib lama odhanayo in raggan kale magacaa leh laakiin markay saciid aabihii noqoto labada wejba way soo naqliyaan in almusayab la yidhaaho ismi mafcuul iyo in almusayib la yidhaaho arrin kalena way jirtaay oo ah la yidhi taabicigan saciid ayaa wuxuu nici jiray aabbihii in la aqriyo magaciisa almusayab oo waxaa lagaba soo naqliyaa inuu habaartamo yihi sayab allahu man sayaba abi aba ininka saa'ibo ka yeela ilaahay isaga taa ha kaba dhigo oo barhkadu ay odhan jireen bal ducadiisa iyo habaarkiisaa si aan isagaba dhowrno waxa roon isaga in almusayib la yidhaaho walow labada wejba ay tahay laakiin wixii aan isaga ahayn waa taa suyuudi baa wuxuu alfiyadiisa kuba yidhaaha kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin faliwajhayni xawaawe kullu musayabin fabilfatxi siwa waalidi saciidin faliwajhayni xawaawe musayab dhammaantii waa bilfatxi waxaan ahayn saciid aabihii faliwajhayni xawa isagu laba waj ayuu koobo almusayib iyo almusayab labaduba markaa haddii la aqriyo laxni iyo qalad ma jiro ee waxaanay barhkood oran jireen in ismiga faacil saa uu isagu jeclaa saciidun laba aqriyo baltaawen markaa saciidyuu ka warinaya aabihii musayib musayibna waa ina awowgii xasmi marka aabihii iyo awowgiina saxaabadii bay kaba mid yihiin oo labadooduba waa reer bani maqsuum weeye saxaabiga taabicigan iyo dee qoyskoodu markaas waxay kaba mid yihiin saxaabadii bay kaba mid yihiin musayabna ama musayibna baycatu ridwan waaba joogayba taasba wey haddaba wuxuu uhi anahu awowga weeyaan waa xasni ata nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay buu uga yimi faqaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay baa ku yihi masmuka magacaa magacaagu muxuu yahay maxaa lagu yidhaha qaala xasnun buu hi waa magaca dee qallafsan xasn qaala wuxuuhi rasuulka ilaahay de had iyo goor magacyada waa kaa bedeli jiray anta sahlun mayihi dee qallafsanaan iyo adadayg iyo diri meel ah waxaa ka roon sahli baa tahay qaala markaa xasni baa wuxuu yihi la uqayiru dee waa nin oday ahaayo waa kan inankiisii waa saxaabiya isagaa saxaabi waxaa la arkaa muslimatulfatxi inuu ahaa la uqayiru ma bedelayo isman magac sambaanihii abi magaca aabbahay ii bixiyey anigu ma bedelayo magaca aabbahay baan haysanaya aabbahay baa ii bixiye taas buu yihi markaa rasuulka ilaahay muu ilzaamin waana saxaabi hadda markaas muu ilzaamin oo kumuu ilzaamin inuu ilowba ilow bedelo markaa magacyadan aan fiicnayn ee dee la bedelaya rasuulka ilaahay bedelay bedelitaankaasi may ahayn calaa sabiili ilzaam may ahayn haddii dee uu ruuxu daysto ama imikaba lagu magacaabo xaaraan baa lagu dhacay lama odhanayo xaaraan baa lagu dhacay lama odhanayo ee waa dee sii roonayd iyo amarkana listixbaab buu ahaa iyo xaggaa uu amrayay in la bedelo weyo qaala bn lmusayibe saciid baa wuxuu yihi famaa zaalat alxusunatu fiina bacda abu daawuud ba halkan waxaa kuga sugnaa dee riwaayada inuu yihi la asahlu yuudau wayo markaa wayumtaan meesha dee jilicsan iyo ruuxaa dabacsan baynay ruux adadag bay tani tilmaamaysaayoo taas tanna waa ruux dabacsane waa lagu joogsadaayo waa la xaqiraayo waa lagu tuntaa waxaas kaasaa leeyahy kana dee doonaya buu leeyahay sahligii buu leeyahay abu daawud ay ku sugnaa sahlu yuta wa yumtaan dalika maadee ma doonayo arrinkaas waxa weeyaan un ruuxa la leeyahay waa sahlan yahay oo waa fudud yahay oo waa nin dee dhici karta saa la doono loo galo laakiin kani waa dee ninka adag ee qalafsan ee laga dhowrso dhinaciisa aan waxa weeyaan ama waxa weeyaan dee isaga xaggiisa laga baydayo haddaba wuxuu leeyahy adigu arrinkuwaa kaasoo magaca abahay ma bedelayo qaala bnu musayib wuxuu uhi famaa zaalat alxusunatu fiina bacd famaa zaalat kamay suulin alxusunatu waa adadkaansho iyo qalafsanaan iyo dabiica xumo fiina anaga dhexdayada bacdu dee waa kaa diiday soo mahayn wuxuu leeyahy awlaaddaysay qoyskoodii buu sheegayaa in yar su-o khuluq iyo adadkaan iyo qalafsani wax ka muuqday haayeen khuluq saasa dhaqan saasoo kaba muuqday ahaayeenoo weli way nala socotaa buu leeyahy xusuunadii annaga haddaan qoyskii nahay haddaan reerkii nahay arrinkii nagama tegin e ama su-o khuluqa lagu fasiriyo qalafsanaan iyo adadkaanshihii waa nagu jiraa weli xadaثna ibrahim بن muسى qal xadaثna hishaam بn yusufa ana bna jurayjin akhbar hishaam bn yusuf waxaa la arkay inaynaa hore usoo marin waa nin reer sanco ah qaadino ahaa iqa mutqina ah oo dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay ee kitaabka muslim riwaayo ku malay lakiin inta kaleba riwaayo waa ku wada leeyahay ana bna jurayjin akhbarahu qaala akhbaranii cabdاlxamid ibn ibn ub cabdاlxamid ibn jubayr ibn shaybata ayaa ii waramay waa nin reer maka ah oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kaba mid ahaay oo qoyskii dee gacanta ku hayay furaha beydka alxajabi ama dee xijaabada beydka lahaa isago kaba mid ama dadkaas dee awiyaashi badiyo iyaga reerkoodubaa hayeybe ninkaas waa nin hiqo kutubta lixdaaba riwaayo ku wado leh qaala wuxu uhi jalastu waxaan fadhiistay cabdilxamiid baa odhanayay ilaa saciid ibn musayib macnaa saciid ibn musayib baan meji aan tegay oon la fadhiistay faxadaanii wuxuu iigu waramay ana jaddahu awowgii xasnan ee xasni ahaa waana saxaabi yamaama lagu dilaaleebo markii daba dee saxaabi asxaabtii rasuulka ilahi kaba mid ah yamaame ayaa laguba dilay in dagaalkii dee musaylimatulkadaab iya lala dagaalamaye ayaa qadima cala nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi buu u yimi faqaala wuxuu uhi ma smuka qaala ismii xasnun qaala bal anta sahlun baa tahy qaala ma ana anigu ma ihi bimugayirin mid bedelaya isman samaanihi abi magaca abahay ii bixiyey anigu ma bedelayo xasni baa nahay qaala bnu lmusayibi wuxuu dee rasuulka ilaahina ma ilzaamin waa taaleen famaa zaalat fiina alxusunatu bacdu xusuunadii iyo qalqalafsanaan iyo adadkaansho annaga dhexdayada haddaan nahay reerkii iyo isaga tafiirtiisii nagama isuulin oo wax laga dareemayo oo nalagu arkayo baabu ismi nabiyi sala allahu alayh wasalam wa kunyatih war rasuulka ilaahay magaciisii iyo kunyadiisii waa lala baxii lala baxayey israacintii la israacinaye dee ruux keliya intuu maxamed magaciisu yahay qaasimna kunyadiisu ay noqonaysay iyo bal waxyaalaha kuba tacalluqsan abulqaasim oo keligii lala baxo oo dee aan iyadoo hadda magacu maxamed ahayn bal umuuruhu waa waxay noo wada imanayeen dee waxna waa ta aan soo aragnay baa xadiida lakiin waa baabkan sheegayay xadaثna mحamed بn yusuf qaala xadaثna sufyaan can اlacmashi can salim bn abiljacdi can jaabirin jaabir bn cabdالlaahi waa xadiidkii marka dhaweyd aan kasoo baxnay laakiin ruwaadiisana barhkood iskhilaaf aan idhi maxamed baa halkaa kusoo maray imikana waa kanoo qaala wuxuu ihi welida waxaa u dhashay lirajuli nin midna anaga naga mid ah ansaara gulaamu fasamaahu اlqaasima waa halkan lahaynta baa raajixa waxa uu bixiyey ninkaasi alqaasim buu ahaaye maxamed mu ahayd hadhow isagana kunyadiisii baa deeta noqonaysa dee abulqaasim kol hadduu inankiisii yahay kani rasuulka ilaahina kunyadiisii ay ku ogaayeen abulqaasim bay ahayd oo tan weeye fasamaahu lqaasim faqaalat ilansaaru ansaar baa waxay yidhaaheen laa nukaniika abalqaasimi kannahu yukanihi haddii taa la yidhaha haddii laa nakaniika laba yidhaahana iyadna waa iyadoo ficilka hulaatigii iyo asalkii annagu kunyo kaagama yeelayno oo kuguma kunyoonayno abalqaasim imakaba kol haddaad imakaagii qaasim u bixisay walaa nuncimuka kuguma nicmaynayno caynan il ahaan oo ujeeddadu adiga kaagama farxinayno inaan kugu yeedhno abulqaasim aan kaaga yeedhno nuncimuka dee waa min alincaam waa nicmayn cid wax loogu nicmeeyo oo macnuhu waxa weeyaan anagu oo macnuu yahay laa nuncimu calayka bidalika wanuqiru bihi caynaka wey arrintan anagu kuguma nicmaynayna inaan abulqaasim ku nidhaahno aan ishaada ugu qaboojino on kaaga farxino abulqaasim yeedhitaankiisa aan kugu yeedhno bal markaa in taas dee waa takniyadii inay ruuxa inay kol hadduu ukan yeeshay bay leeyihin dee waa kunyadiisiba tan ma imanayso hadduu awlaad kale ay ugaba horreeyeen dee shardi mahaan leenahay in ilmaha ugu horreeya uun awlaad loogaba dhigo kunyo loogaba dhigo sida abu muusaan kuba soo aragnay faata nebiya ninkii isagoo taa ka cabanaya rasuulka ilaahay u sheegayo nebigii u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh gees kalena ilmihii waa sidaysaan soo maray alqaasimna waa waxa raajixaan leenahay dee markii hore waa tan maxamed kuba soo maree labada riwaayana way wada jiraane laakiin inuu qaasim ku magacaabaa raajixa iskhilaafkan marka la eego xagga ruwaadda markaasuu rasuulka ilaahay u yimi oo arrinkiibu u sheegay faqaala lahu rasuulki wuxuu uu rasuulka ilaahay ku yidhi maa qaalat ilansaaru ansaari waxay yidhaaheen dee ansaar odhan maayo waa dadkiisaa ku dhadhowaa ama qoyskiisaba ahaa iyo reerkiisa faqaala الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi axsanat ilansaaru ansaari wanaag bay sameeyeen hadday saa yidhaaheen si fiican bay yeeleenba ee tasamaw la baxa bismi magacayga la baxa walaa taktanu oo igtana imaka waa maado kale ay taalla igtana walaa taktanu iyada tan markaa nuunta waan daminaynaaye hala bixina oo kunya ahaan bikunyati kunyadayda haysugu kunyoonina fainamaa ana qaasimun wasfigaan ama sifadan baan leeyahay ana cidi ila lahayn maaha magacuun iyo kunyo lala baxa uun maahae aniga taydu wax kalaa raacsan anigu qaasim baan ahay dee waxaan idiin qaybinaya aqsimu baynakume kunyadayda iska daayo oo la bax magacayga bal xadiidka aan haysanaa markaa iyo axaadiidii horeynu soo marro o dhan waxay nooguma sugnaa rasuulka ilaahay inu diiday kunyadiisa in lala baxo taas waa mid axaadiid kale ay noo socotaa xadaثna abu nucaym qaal xadaثna fidr can mundiri qaala samictu min alxanafiyati yaquulu fidr bnu khalifa almakhzumi waa nin in badan oo aimada kamida ay tawhiiqiyeen noolo xaafid saduq yidhaaho kitaabka muslim weeye inta kale waa ku wada sugan yahay waana nin taabiciya oo taabiciinta raggii ugu dambeeyey kama mida mundr waa mundr bn yacla thawri qaala wuxuu ihi markaa mundir samictu ibn alxanafiyati ninkii haweeneydii reer bani xaniifa ay dhashay ama alxanafiya taa iyadu xanafiyada ahayd inankeedii baan maqlay yaquulu xaal ku qowlayo waa ku shuhuroobay alxanafiya waxa weeye ninkani waa moxamed ibnu cali ibnu abi aalib loo yaqaanay moxamed ibnu xanafiya hooyadiina haweene reer bani xaniifa oo sabigii markii musaylimatulkadaab la dagaalamayay sabigii reer bani xaniifa ay kaba mid ahayn calina waxay u dhashayba markaas dee moxamed bay uba dhashay marka waa moxamed ibnu xanafiya moxamed waa haweyadii baa loo nisbeeya moxamed ibnu cali bn abi aalib faadima may dhalin oo dee waa rasuulka ilahi dabadiina waa dhasheen haddaba ninkaasaan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo kaanat waxay ahayd ruksatan licaliy bimacnaa in lala baxo inan moxamed la yidhaha abulqaasimna kunyadiisa lagaba dhigaa rukso uu aabbahii de waa isaga aabihii cali bnu abi aalib rasuulku u rukseeyey marka agnahii baa jira dadkii waa loo diiday ee waa rukso gaaro oo isaga gaar ahaan loogu rukseeyey ahaydoo waa maxaa loogu rukseeyey waa tan qaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi in wulida lii haddii lay dhalo oo uu ii dhasho bacdaka adiga dabada dee xasan iyo xusein iyo way jiraan waa adiga dabada hadduu ii dhasho hulaam iyo inan usamiihi usamiihi miyaan kuu bixiyaa bismika magacaaga wawkani aan ugu kunyoodaana bikunyatiga magacaago maxamed iyo kunyadaadun abulqaasima qaala nacam haa buu ihi waa rukso uu rukseeyey rasuulka ilaahay markaa ruksadii maxay noqotay moxamed markii uu dhashay ibnulxanafiya moxamed buu u bixiyey abulqaasimna kunyuu ugaba dhigay laakiin dee waa rukso waa fasax gaara oo rasuulka ilaahay suu dee waxa weeyaan dadka qaarkood ba iyadoo xukum caami jiray kuwii waxar yar oo aan weli da-dii gaadhinba inay ku odxiyeen sidaan uga rukseeyey iyo dadka sida caynkaas oo kale waa dee ruksana waxay tilmaamaysaa manci inuu jiro diidma inay jirte waxaan wax la isaga rukseeyey oo laga soo reebay taa inay tahay bal taas buuli imanka halkana maxaan haynaa rasuulka ilaahay dabadi inuu cali inan uu dhalay moxamed u bixiyey moxamed dhib ma laha ishkaal ee abulqaasimna kunyadiisii laakiin fasaxuu haysta iyo rukso bal axaadiid kalena way noo socotaa mar baan sila yar wada eegayna xadaثna cabdالlahi بn yuسuf qal xadaثna layث qal xadaثni بn cajlan ومحamed can abihi abihi cajlan can abi hurayraةa qaal anahu qaal nahaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi wuu nahayey an ajmaca inaan isu geynoon kulmino bayna smihi wa kunyatihi magaciisa iyo kunyadiisa oo magaciisiina lala baxo kunyadiisiina lala baxo qaala wuxuu hi ana abulqaasim anigu abulqaasim baan ahay oo qaasim aabihii ayaan ahay ama abulqaasim bay kunyadaydu tahayba oo dee tan baa looga kunyooday wallahu yucطi wa ana aqsimu ilaahayna ka waxbixiyo weeye wa ana aqsimu anigaana ah ka qaybinaya marka abulqasim sifadan iyo taas iyo macnahan kale ayaaba kunyadiisana ay xambaarsan tahay waa macnaha inagu soo noqnoqonaya oo dee kolna waxa weeye imaka kunyo ahaanta waxaa dhici karta ruuxa magacan shaksigani leeyihin looguma kunyoodo kolkolna macno la eegayo uuna imaka kale oo iyadoon hadda waxaani dhici kartaba ama ilmahani jira ama waxyaalahaas oo kale in loogu kunyoodo dee magacyadan ay xataa xayawaanada ay kunyo iyo barhkood ugaba dhigeen oo kale iyo ama dadka kolkol dee magacyadii waxaa dhici karta inay dee macno iyo sifo un ay tahay nimaha ilmo u dhalo dee taas oo kale ah iyo waxyaalo rasuulka ilahi hadaba abulqasim weeye ilaahayna waa kaa waxbixinaya isaguna uu qaybinaya dadka kale lakuma sina markaa kunyadii la iskaba daayo halkan laakiin xadiidka maxaa inoogaba sugan ruuxu inuu isu geeyo oo macnaha dee waxaabaan dee markaa kaba fahmayna hadduu ruuxu magaci unu laba baxo oo aanu kunyadii la bixin ama kunyadii un la baxon magacii la bixin inaan basi ku sugnayn ina waxa weeyaan inan labadoodii la israaciyo ruux maxamed la yidhaah abulqasimna la yidhaaho taas si rasuulka ilaahi ahaa taas baa nahyigii markaa noqon haddii ay cala linfiraad abulqasim keliya ama cala ismigoo keliya inaan basi ku sugnayn xadiidka waa daahir isaan kama fahmayno bal imaam axmed baaba wariyey xadiidka isaguna bal maalan jaabir iyo man tasamaa bismi falaa yaktanii bikunyatihi waman iktanaa bikunyatihi falaa yusami bismi way ninka aniga magacayga laba baxa waxa weeye yaanu kunyadayda la bixin ruuxa kunyadayda la baxaana yaanu magacayga la bixin bal tana waa macno imika inoo soo kordhay bal macnihii ama xadiidka ugu dambeeyaan gaadhaya baabka markaasaan in yar masalada yar eegeynaa xadaanaa abu caamirin abu cumar aan ujeeda qaala xadaanaa shucbatu can xumaydin can anasin kolley abu cumar waa abu cumar ilxawdi nin la odhanayay oo nin aaduu mashhuur kolley kunyadiisaasuu mashhuur kubaya xafs bnu cumar baa la yidhaha xafs bnu cumar shucbana waa ka wariyaa bukhaari iyo rag kalena way kaba wariyeen abu cumar alxawdi xafs bnu cumar qaala xadaanaa shucbatu can xumaydin can anasin qaala anahu qaala kaana nabiyu sala allahu calayh wasalam fi suuq rasuulka ilaahay suuquu kuba sugnaa waa lafdigii marka dhoweyd ba aan soo haynay aan soo aragnay rasuulka ilaahay suuqa ayuu joogay ina waa xadiidkii markii horeba shucbo waa inoogaba sugnaa halkii aadam ibnu abiyaas ka ahay waana sidaa saxiixa dhacday aadam ibnu abiyaas unba halkan abu cumar yimi waayo intan shayar mariye xaleeto saxiixa riwaayada aadamiya baa kuba sugnayd qolooyin kale tan abu cumar baan sanad ahaan kuba sugnayna xadaanaa shucbatu can xumaydin can anasin kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam fi suuqi faqaala rajulu ya abalqaasimi faltafata nabiyu sala allahu alayh wasalam faqaala dacawtu adaa adiga kuuma jeeda ninkaasaan u yeedhaya faqaala samuu bismi magacayga waxa weeyaan wax ku magacaabo walaa takanaw bikunyatii laakiin kunyadayda hala bixina bal adigu waxa weeye kolley baabku waa inoo dhamaaday alxamdulilah casharkana halkan kuga dijaynin waana in fadhigii boqolaadaynu isugu nimaadna halkan ayuu yahay ama kii boqolaad markan ku daro maalintii hor dhaceyd ee taraajiimta un ahayd haddii kale intii cashir socday sagaal iyo sagaashan bay noqon waa intii jilso ee fadhi aan fadhiisanay maanta markay noqoto ayaa boqol ku noqonaysa alxamdu lilah kitaabkana dee thulusaynkiibuu kuba dhow yahay wax yar baa ka dhiman thulusayn ayaa waxaa meeshii jira uu nahyigan rasuulka ilaahay nahiyey kunyadii iyada dee waa taa magaciisi waa lala baxayaa basi kuma sugna bal dee waaba tan waxa weeye taas oo kale magacii waa lala baxaya waa kan rasuulka ilaahayna amray dad kale u fasaxay dad kale isagu uba bixiyey marka taas yada waa wax ishkaali ma jira laakiin waa kunyada rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kolley axaadiisan kala duwan baan aragnay culimada markaan eegna aqooshooda kolley bal intaa way ka badan karaan saddex qowl baa adigu ugu waaweyn aqoosha halkan mid waxa weeyaan almancu muطlaqan inaan rasuulka ilaahay kunyadiisaa cidila baxdo guud ahaan ba ay mamnuuc tahay muطlaqan waxaan ugaba jeednaa ama xayaatadii rasuulka ilaahi ahaato salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama bacda xayaati waa mid iyo ama shaksigan magaciisu moxamed ha noqdo ama yaanu noqonin asal ahaanba abulqasim waa kunyada macno kalena rasuulka ilaahay xambaarsanayd markaa cidilama baxayso bal taasi waa qowl qowlna waxa weeyaan aljawaasu muطlaqan waa muqaabilkii waa inay banaan tahay in kunyada lala baxo macnaa muطlaqana ama ha noqoto in ruux magaciisu moxamed yahay ama yaanay noqoninba laakiin nahyigan waxay qoladaas ku khaas yeelayaan waa fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam bay leeyihin rasuulka ilaahay intii uu noolaa arrintana ay imanaysay iyadoo dee rasuulka ilaahay uu ninku yidhaa dee intuu nin magacaad maqlo markuu xaggiisa dayadhaa kuumaan jeedin oo kale maxduurkaas iyo dhibtaasaa kuba sugan saa daraaddeed xayaatadii rasuulka ayaa nahyigu khaas yahay kol hadduu rasuulka ilaahay wafaaday dee arrintaasna ma imanayso arrintaasna ma imanayso ruuxii abulqaasim kuyadiisu ay tahay oo bannaantood dee taasay kuba xambaarayaana rag badan oo ah kaamirtii ummadda ka mida saa junayd iyo raafic iyo rag leh oo kunyadoodu abulqaasim ahayd oo iyagoo jawaasu arkayay taasi kol hadday rasuulka ilaahay dabaditay bal markaa taasna waa qowl in arrinkan caalina waaba kanoo ruksa ahaantu kolley waa magacu inoo tilmaamaya oo dabadiibuu weydiistay bal qowlka saddexaad oo kolley xadiisyadan imika dambe ahi nooguba sugantahay xadiidkaa dee mid ahaan isaguna oo weji leh ama xoogli waxa weeye uun in ay arrintu tahay oo xagga marka la eego jamcinta magacii rasuulka ilaahay iyo la israaciyo kunyadiisii taas ay waxa weeyaan ay noqonayso shayga la ysu diidayo ee haddii ay kala hadrhaan inaanay iyada basi ku sugnaynen lakiin bal taas hadda inagoo raajix yeelna waxaan ku darayna haddii rasuulka ilaahay noloshiisii ahayd dee abulqasim malama baxahayn sababtuna arrintaa maxduurka aynu soo aragnay ayaa kuba sugan laakiin isaga dabadi hadday tahay bal qowlka aan leenahay waaba jawaas oo kale ama waxa weeyaan qowlkan ah waa bacdu culama ay kuba tegeen oo ah jamcinta in laysu geeyo uun waxaan dee laysuba diidaya ayay maxamed iyo abulqasime kol hadday rasuulka ilaahay dabadii tahay maxduurkaasna aanu kuba sugnayn abulqasim in lalaba baxo magacii kalena aan loo geyn inaan baasi kuba sugnayn dee arrintan caalina aan kuba xambaarno markaas rukso inay tahay bal meelaha waxyaalaha jira waa taas dee kollayna imaam nawowi oo kale iyo isagu mancintaa guud buu doortaa walow haddana kutubtiisa dee markuu raaficiyo soo naqlinayo abulqasim uuba soo naqliyo halaba yidhaahdo dee waa wixii isaga kuba shuuroobo maha isagu xaggiisa wuxuu dooranayabe laakiin dee axaadiidan ah ama kaa ruksada ama ka nahyiga ah jamcintaas oo kale iyo waaba dee wax daliilkoodu xoog layiyo adigu rasuulka ilaahay dabadiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh in waxa weeye bal arrintaas in waxa weeye looguba lagu xambaaro allah subxaana watacaala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk